culimada s c kaatumo oo shirjarayd qubadiyo weybayo ku dowehna waana baaq nabadeedna dirana beelo walaale oo ka dagaalami eerigaabaasi dhiiga iyo dagaalka sokay lungubaaqsada sasaato culimada yo weybayo hadhowaayana baaqyo kale oo nabadeed oo yojeediyeen odayaalkiiyo bulshada s c kaatumo si dadka walaale nabad wada qaadan culimadiyo weyba sheegani in la deeday dhiig qof muslim eh inayaan ogolayn diintaana islaamka iyo dhaqanka suubung ee soomaaliyeeda culimmada esesi khaatumo waxay ka soo saareen dhibaatada ka taagan iyo colaadda ka aloosan iyo dhiigga qubanaya ee baadilka ah ee ka socda magaalada iyo nawaaxigeeda ceergaabo ee qodobadan soo socda ee kow culimmadu waxay taxsi u diraysaa dhammaan dadkii ku waxyeeloobay ee qaarkoodna ay dhinteen qaarkoodna ay dhaawacmeen waxayna leedahay allah subxaana wa tacaala ha u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacantayna ilaahay subxaana wa tacaalaa ha u boogadhayo oo ha caafimaadiyo qof kasta oo waxyeello ama barakaca ama ma garanaysaa dhibaato kale ah ay soo gaadheena culimmadu waa ka tacsiyadaynaysaa waxay culimmadu soo dhoweynaysaa dhammaan baaqyadii ee hareeraha ka soo yeedhay oo cid kasta oo samatalisa ay ku dhawaaqday iyo cid kasta oo nabad kaga shaqaynaysa ayay culimmadu soo dhoweynaysaa waxaannu ugu baaqaynaa beelaha magaalada ceerigaabo wada deggan iyo ciddii ay khusaysaba inay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsadaan oo joojiyaan dhiigga daadanaya kana waantoobaan hurinta iyo ololinta colaaddaas waxay culimmadu ugu baaqaysaa beelaha walaalaha ah ee wada deggan magaalada ceerigaabo inay xabadda joojiyaan oo xabaddaa la joojiyo waxaannu u diraynaa baaq nabadeed beelaha walaalaha ah ee wada deggan magaalada ceerigaabo waxaannu ku daraynaa intaas in wixii jira lagu dhammaysto wadahadal cid kasta oo ay khusaysaana wadahadalkaas ay maaragtay aqbasho intaas baan buu baaqu ku dhanya eerigaabaha weyba maalmooga ku dareeray dagaalan dhexeeya lama beelood oo walaale oo wadadego deegaanka nasayto hadahastarahay baaqyada nabadeed ee landirahay